إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah saddex iyo toban askari ayaa maamulka galmudug looga dilay weerar cagmarin ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysatay deegaan ka tirsan gobolka mudug afar askari ayaa maamulka jubbaland looga dilay dagaallo ka dhacay deegaanada buulagaduud iyo baarsanguun ee duleedka magaalada kismaayo saddex qof oo muslimiin ah ayaa lagu dilay dalka hindiya kadib markii ay booliisku rasaas ku fureen dad ka carooday aflagaado loo geystay nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam haweeney muddo la weysanaa ayaa meydkeeda laga helay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud dowladda federaalka ah ayaa shan iyo toban maxaabiisa ku dishay xabsiga dhexe si ay ugu qariso fadeexaddii iyo khasaarihii ku gaaray dagaalkii ka dhacay gudaha jeelka dab khasaare hantiideed geystay ayaa ka kacay xaafad ka tirsan degmada boondheere ee magaalada muqdisho beesha abubakar gaabani ayaa nabadoon ku duubatay munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada aadan yabaal ee walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe jebise weyn ayaa maanta lagu dilay degmada saakow ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka mas-uul ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay askar badan ku dishay weeraradii ay dhowaan ka geysatay deegaanka daynuuna ee gobolka baay iyo degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho diyaaradaha dagaalka ee yahuudda ayaa maanta oo arbaco ah duqeymo cusub ka geystay goobo ku yaala marinka khaza ee dhulka falastiin warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiyo fidsan saddex iyo toban askari ayaa maamulka galmudug looga dilay weerar cagmarin ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysatay deegaan ka tirsan gobolka mudug warkaas iyo war kale oo ku aadan askar maamulka jubbaland iyagana looga dilay dagaallo ka dhacay baarsanguun iyo buulgaduud waxaa faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac aroornimadii hore ee saaka ciidamo ka tirsan kuwa milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay weerar ballaaran ku qaadeen tuulo lagu magacaabo shabeelow oo ka tirsan gobolka mudug ayna ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka galmudug dagaalka oo ahaa mid culus ayay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay u adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan waxaana u suuro gashay in gebi ahaanba ay la wareegaan tuulada shabeelow oo hoos tagtaa deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ilawareedyo deegaanka ah oo la hadlay warbaahinta waxa ay soo tebinayaan in tuulada lagu arkayo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo aad u hubaysan kuwaas oo taagan goobaha muhiimka ah ee tuulada ciidamo ka tirsan maamulka galmudug oo isku dayey in gurmad ay u soo sameeyaan kuwa deegaanka bacadweyne ayaa waxay la kulmeen qarax xoogan kaas oo hakiyey gurmadkoodii ilaa iyo hadda intaan ognaa saddex iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka galmudug ee gacansaarka dhowla leh dowladda itoobiya ayaa waxaa lagu dilay deegaanka bacadweyne sagaal ka mid ah meydadka ciidamada maamulka galmudug waxaa dul istaagay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dhaawacyada ciidamada maamulka galmudug ku gaaray dagaalka saaka ka dhacay bacadweyne ayaa intaasi ka sii badan geesta kale ciidamo ka tirsan kuwa xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saakay weeraray ciidamo ku sugan deegaanka baarsanguune ee duleedka kismaayo kuwaas oo difaac u ah itoobiyaanka iyo kenyaatiga kismaayo haysta wararku waxay intaa ku darayaan in muddo dagaalku markii uu socday ay u carareen dhanka deegaanka buulagaduud oo kismaayo xaggeeda ka xiga hase ahaatee askar kale oo xarakada shabaabul mujaahidiin ka tirsan ayaa weerar kale waxa ay ka fuliyeen dhufaysyada ku yaala buulagaduud inta la xaqiijiyay afar ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland ayaa ku dhintay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalada saaka ka dhacay buula gaduud iyo baar sanguune ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay dagaaladaasi ku furteen laba qori oo ay lahaayeen ciidamada maamulka jubbaland deegaanada saaka la weeraray waxay sanadihii lasoo dhaafay bartilmaameed u ahaayeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyaga oo marar kala duwan ku qaaday weeraro kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland saddex qof oo muslimiin ah ayaa lagu dilay dalka hindiya kadib markii ay booliisku rasaas ku fureen dad ka carooday aflagaado loo geystay nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo faahfaahinaya dadka muslimiinta ah ee ku nool magaalada bangaloor ee dalka hindiya ayaa cara ka muujiyey siyaasi deegaanka ah iyo qoyskiisa oo aflagaado kula kacay nabigeena moxamed kadib markii qoraal ku saabsan aflagaadada ay ku daabaceen barta facebook rag iyo haween ayaa ka gilgishay waxa ay qoyskan ku dhaqaaqeen iyagoo isku dayay in ay ugu galaan dhismooyinka si ay u tusaan qiimaha iyo qaayaha uu muslimiinta ugu fadhiyo nabigeena moxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee boolis ku hubaysan qoryo iyo budad ayaa iyagoo wata gawaari isku gadaamay guriga qoyska si ay muslimiinta kaga difaacaan in waxyeello ay u geystaan qoyskaasi oo ay la soo darastay cabsi xoogan saddex ruux oo ka mida dadka isugu soo baxay magaalada ayaa dhintay tiro kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ciidamada booliiska hindiya ay rasaas nool nool u adeegsadeen muslimiinta ka qiirooday aflagaadada loo geystay nebi moxamed oo ah rasuulkii ugu dambeeyey ee allah uu u soo diro addoommadiisa goobjoogayaal ku sugan magaalada ayaa warbaahinta u sheegay in la weeraray oo la gubay qaar ka mid a gawaarida ciidamada booliiska waxa ugu badan ee dadka muslimiinta ah ay adeegsanayeen ayaa ahaa dhagxaan ay la dhacayeen ciidamada iyo guriga siyaasigan ayuu yidhi mid ka mid a kasoo qaybgalayaasha isku soo baxa guddoomiyaha magaalada ayaa saxaafadda u sheegay in ugu yaraan lixdan boolis ah oo ay ku jiraan saraakiil sarsare ay ku dhaawacmeen isku dhacyada dhex maray ciidamada iyo muslimiinta maamulka iyo saraakiisha dowladda oo isugu yimid kulan degdeg ah ayaa bandow kusoo rogay magaalada booliska u adeegsanaya barta twitterka ayaa soo qoray xaaladdu waa ay degan tahay gacanta ayaana lagu hayaa iyagoo intaa ku daray in ciidamadu ay rasaas nool nool ku ridayeen dadka islamarkaana ay ku guulaysteen inay kala eryaan dowladda dhexe ayaa isku dayaysa inay dejiso dadka iyagoo u ballan qaadaya cadaalad aanan looga baran maamulka xagjirka ah ee ku weyn tahay islaam nacaybka waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta inaysan la dagaalamin qof sharciga jabiyey wax kasta oo ay tahayba dhammaanteena walaalo ayaan nahay qofkii falkaasi mas-uulka ka ahaa waxaan hubin doonaa in ciqaab munaasab ah la marsiiyo ayuu yidhi wasiir u hadlay dowladda hindiya jamaacaadka jihaadiga ah ayaa looga bartay inay ka falceliyaan kuwa aflagaadeeya nabigeena moxamed iyo dadka dura muqadasaadka islaamka balse waayahan dambe waxaa muuqanayay muslimiin isxilqaamay oo ka jawaab celiyey dad aflagaadeeya nabigeena moxamed nin dhallinyaro ah oo ku nool dalka bakistan ayaa dhowaan maxkamad gudaheeda ku dilay nin ijaafeeyey nebi moxamed dalka soomaaliya xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa tallaabo adag ka qaaday cabdiweli cali cilmi oo sheegtay nebinimo kaas oo dadka ku marin habaabin jiray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug hadda waxaa taagan oo dadku ay aad u hadalhayaan haweenay lagu magacaabo malyuun oo ku nool dalka maraykanka oo aflagaado xun afkayga aanan soo qaban karin u geysatay nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam dad soomaaliyeed oo ka hadlay baraha bulshada soona hadal qaaday aflagaadada haweenaydaasi ay nabigeena kula kacday ayaa soo jeediyey in haweenaydaasi adduunka la dhaafiyo oo cid kasta oo awoodda ay beegsato taasi oo si cad u sheegatay inay ka baxday diinta islaamka haweeney muddo la weysanaa ayaa meydkeeda laga helay magaalada guuriceel ee gobolka galgaduud abuubakar ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya deegaanka dabayl ee waqooyiga magaalada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in halkaasi ka dhacday arrin ay dadku aad uga argagaxeen islamarkaana lagu sameeyey gabadh siddeed iyo toban sano jir ah taas oo ka mid ahay dadka deegaanka dhacdadan ayaa waxay ka dhacday deegaanka dabayl ee gobolka galgaduuda halkaas oo maalintii shalay laga helay gabadha meydkeeda oo la jarjaray isla markaana lagu riday barkad ay biyuhu fadhiistaan iyadoo lagu tolay jawaan gabadhan oo da-deeda lagu sheegay siddeed iyo toban sano jir ayaa waxaa lagu magacaabi jiray katro cabdikaafi waxaanay ehelkeedu weysanayeen muddo sagaal bilood ah kadib markii ay ka soo tagtay reerkooda oo ku noolaa magaalada guraceel ee gobolka galgaduuda ugu horayn mid ka mida ehelada gabadha ayaa sharaxaya muddadii ay weysanaayeen gabadhooda iyo wakhtigii ugu dambaysay ee ka soo tagtay magaalada walaalow gabadha magaceeda waxaa la yidhaahdaa katro cabdikaafi abshi baa la yidhaha gabadha magaceeda da-deeda siddeed iyo toban sano dhacdadu waxay ka dhacday waa guraceel qaybteeda waqooyi adiga waktiga taarikh ahaan waxaa weeye adiga bishii laba iyo tobnaad meelahaas ayay ku aadan tahay waktiga gabadha la waayey gabadhaas waktigii la waayey subaxa lasey oo aroortii ayay baxday ay tiri meelaan kasoo laabanayaa qolaan la balsan ninkii tiri qolaan la ballansanayo rabaa inaan meel u raaxo alla ay kiciyo subaxii adiga arooskii kacday markay kacdayna way baxday bixitaankaas ay baxday kadib gabadhaas sooma noqonin sas iyo raadkeed iyo ruuxeed wax sheega damba lama arkin intaasna waa la baafinayo waa la yaahinayay meel kasto ay baraha bulshada tahay haday tahay mataqaanaa baafinta intaba waa laga raadiyey marka sidaas ayaa gabadhaas u tagtay oo loo waayey annagu aan leenahay gabadhii weeye maydkeedii ayaa maanta helnay sagaal bilood sidoo kale waxa uu ka waramayaa halkii ay ka heleen meydka gabadha iyo waxyaabihii ay ku arkeen maadaama ay muddo weysanaayeen walaalow waxaa lagu gartay gabadhu calaamad ay laheyd calaamadii ay laheyd ayaa lagu xaqiijiyey calaamadaas waxay ahayd gabadhu iliga labada ilig oo faayaha ilig kamid ah ayay jabneed iligii markaa wuu jaban yahay oo sidii u jaban yahay midda kale dharkii markaa ay ku baxday oo la yaqaanay ayaa goobtii lagu arkay isaga laftigiisa qaybo ka mid ah maydka waa la jarjaray waxaa la geliyey jawaan jawaan markii la geliyena waa lagu talay kabacdina baraag oo biyo ku jireen oo qashina oo roob geli jiray oo biyo ku jireen ayaa lagu dhex tuuro lagu dhex qariyey wallaahi midadiina lagu dhex jirtay kolley wax la googooyey waayo inta la googooyey guryo lagu yaryareeyey waayo maya wax kaleeto hadda oo dad ka maqan yahay oo deegaanka ah oo dad sheeganaya ma jirin oo hadda lama haynin oo deegaanka dad ka dhumayo hadda la googayo la baafinayo ma jirin oon gabadhaa ka ahayn marka calaamadiina waa lagu xaqiijiyo waa lagu arkay dad kaloo hadda baadi oo maqan oo deegaanka ka maqnaana maba jirinba oo hadda oo deegaanka lagu ogaa wallaahi dee qofku waxa weye mataqaanaa waa qof intaa yaalay oo ama mataqaanaa biyo ku dhex jiray ama mataqaanaa sidaas loo dhibaateeyey marka waxa weye qofkaasi macnaha waxa waa wax lagu qiyaasi karo de waxa weye qofkii sirkiisii wau dhamaaday hili ma lahan xaq ma lahan tin ma lahan marka waxa weye waa dareemi kartaa waa intaas wax banaan yaalay qof banaan yaalo may dhahay marka waxa weye waa waktigu uu ku qiyaasan yahay xaqiiqaduna gabadhaasi gabadhi inay tahay ayaan anagu ku xaqiijinay sidaan qabno maydkiina hadda lafi aan ku asturnay maya ma aysan cadaynin gabadhu gabaday la joogtay ay qaraabo ahaayeen ay markaa la joogtay marka ma aysan cadaynin meesha ay aadayso qofkaasaan raacayaa iyo halkaasaan aadayaa midna ma aysan cadaynin oo wax cadayna oo laga haya ma jiraan laakiin meel baan rabaa inaan kasoo laabto bay gabadha ku tiri ehelada gabadhan siddeed iyo toban sano jirka ah ayaa aada uga xumaaday dhacdadan mana jirto cid ilaa iyo haatan lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen falkan maadaama ay markii hore aysan gabadhu caddayn halka ay aadayso iyo cidda ay la ballansaneed sida ay sheegayaan qaar ka mida ehelada gabadhan la dilay horey waxaa magaalada guraceel uga dhacay dhacdooyin aan wanaagsanayn waxaana ka mid ahaa gabdho inta la kubsaday oo haddana la jir dilay waxaana waayihii dambe soo badanayay gabdhaha la kubsado ee haddana la dilo dhacdooyinkan oo ku badnaa puntland ayaa haatan u muuqda kuwa ku fiday gobollada dhexe dowladda federaalk ayaa shan iyo toban maxaabiis ah ku dishay xabsiga dhexe si ay u qariso fadeexaddii iyo khasaarihii ku gaaray dagaalkii ka dhacay gudaha jeelka cali aadan ayaa ka waramaya dowladda federaalka oo fadeexad iyo wejigabax kala kulantay dagaalkii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ee u dhexeeyey ciidamadeeda iyo maxaabiista ayaa dishay shan iyo toban ka mid ah dadkii halkaasii ku xirnaa si ay u qariso wejigabax ay kala kulantay afhayeenka ciidanka asluubta cabdiqani maxamed khalaf ayaa hadalka u dhigay inay xabsiga ku dhinteen shan iyo toban ka mid ah maxaabiista kuna dhaawaceen toddoba kale wuxuu sheegay in dhankooda loogu dilay afar xubnood oo ka mid ah asluubta inkastoo ila madax bannaan ay sheegayaan inay gaarayaan tobaneeyo maxaabiista waxaa ka dhintay shan iyo toban qof waxaa dhaawaca toddoba askarta waxaa ka dhintay afar qof waxaa dhaawaca hal madaxdii qaranko wasiirka ugu sarreeyana ay kormeer ku jiraan dadka maxaabiista ah ee la dilay waxaa ka mid ah kuwo waxyaabo yaryar ah lagu haystay kuwaas oo qaarkood ay hal bil oo keliya ku xukunaayeen dowladda federaalk ayaa sheegtay inay waddo baaritaano la xidhiidraa wixii ka dhacay xabsiga dhexe xog hoose oo la helayo waxay sheegaysaa in wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka uu canaatay taliyaha ciidanka asluubta maxad cabdiraxmaan kadib markii uu ku qanci waayey qaabkii uu uga warbixiyey dagaalkii ka dhacay xabsiga dhexe mahad ayaa nasiib wanaag ku tilmaamay dhacdadii xabsiga isagoo doonayey in uu yidhaahdo nasiib darro wuxuu kaloo sheegay in maxaabiistu qoryaha ka xogeen ciidanka qaarna dhismaha hore ay shiish kaga soo rideen taas oo muujinaysa xirfadyarada ciidanka dowladda federaalka arrintaas waxay keentay in la laayo shan iyo toban maxaabiis ah si loo qariyo wejigabaxaas lagana hadalsiiyo nin aanan inta badan u hadli jirin oo la yidhaahdo maxamed khaliif dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay xaafad ka tirsan degmada boondheere ee magaalada muqdisho wararka aynu ka helayno magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in habeennimadii xalay xaafad ka tirsan degmada boondheere ee magaalada muqdisho uu ka kacay dab geystay khasaare hantiyadeed qoyska lahaa gurigan ayaa waxa ay sheegeen in dabka uu markii hore ka dhashay koronto ku jirtay guriga kadibna uu ku sii fiday qaybaha kala duwan ee qolalka haweeney ka mid ah qoyska gurigan deganaa ayaa waxa ay sheegtay in xaafadooda aysan lahayn jidad ay soo maraan gawaarida dabdamiska iyadoona eedaas dusha ka saartay maamulka gobolka banaadir waxaan wax ilaahay keena masiibo ilaahay keena waaye wax lagu shukriyo waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa iiga sii daran oo waxyaalaha dhacaayo wax ilaahay keena waaye laakiin waxaa iiga sii daran wixii dhaco haddii gargaar bil'aadinimo lagu fidin lahaa oo gurmud ku imaan lahaayeen waddadii biyaa ku jiro meel laga soo galaayo luuq male jid male oo intaasoo de gurigan wuxuu sababsada caawa oo ugu badan waxay tahay inuu meel damis uu ka soo galo unu waayo oo meel walba biyo iyo luuq aan laga soo galaayo ay lahayn bilaadanka hadday kuu imaadaan sakeel biyo wax ma kuu qabana intaanu lix qol iyo barso iyo jiko iyo musqul iyo dukaana meesha ku heli lahayn marka waxaan ka codsana degmada boondheer in sida ugu dhaqshaab badan jidad horta loo fuqo hadday wadnabanka furnaan lahayn oo laba qol gubatay ay imaan lahaayeen laakiin intii waxayna isku bas beelaan oo ololkii dhamma cirka magaalada looga jeedo bakaara iyo wadamo kale oo gubanaysa camal inay noqoto gurigii dabka ka kacay degmada boondheer ee magaalada muqdisho ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay sidan oo kale dab ay ka kacayeen qaybo ka mida miyiga iyo magaalooyinka soomaaliya beesha abubakar gaabane ayaa nabadoon ku duubatay munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada aadan yabaal ee walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe zakariya cumar ayaa faahfaahinaya
munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah looga soo shaqeeyey ayaa waxaa ka soo qayb galay culamaa uddiin waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ujeedka munaasabadda ayaa waxa uu ahaa in lagu caleymo saaro nabadoon cusub oo ay yeelato beesha abubakar gaabane oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe marti sharafka lagu casuumay munaasabadda ayaa jeediyey hadallo kala duwan kuwaas oo dhinacyo badan taabanayay ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay nabadoonka cusub ee beesha abubakar gaabane macalin xuseen faraweyne ilaahay subxaanah wa tacaala kuwa waajibka ka soo baxa adinka alla idinka dhigo anigana kii istaaran kii ka soo baxa alla iga dhigo waxaan leenaha mugga haddaan saddaan ka soo baxo horta walaalaha abgaale sumaan amba heer hiiraan amba inta hadashoo dhan waa maqlayseen qof kasta waxay leedahay macallinkaa naga nabadoon waxaa keenaaya abgaalisman waa curad abgaalka soo baxo haddana abubakar gaaban curad waay hoggaan waa soomaalidu waxay tiraa mihima madax jiro amaja loo laabaa soo ma waxaa laydinka rabaa marka adeergaruun goob tegay kabadibna gadaal oga gadoon manay taah ood gadaal u gadoomi rabteen raayadaasaan qaadan raba anugu manaad gadaal u gadoomi rabteen adig kaleed qusaysa manaa soo dabakicii rakabna aakahaas iyo raayada iyo kitaabka iyo booshaa isku qaadan rabaa inaad dabakacdiin diyaar muu tihin yaa anuguna adinkiidii hogaami abgaan la iraa abubakar soo dabakacaan ballan qaadaa beriga yaa adigu kale mid sameeyo ha hirina oo yaa ha hirina intaas sameeya soo bax anaa idin dhahay ha hirina yaa ha hirina abgaalismaa waad maqlaysa macalin macalin fariga nabadoona calabiyo waa maqlaysay suldaanku waa maqlaysay nabadoonkii adaa naga nabad arfax sheekshare waa maqlaysay adaa naga nabadooy fadhaa xaakeenaa mihim madax jiraa maja u laabtaan waa haddoo kitaab ilaahay taagan yahay oo raaya tawxiid taagan tahay inaan gaalka bilowna xaa diida wax diida maa jira war alla ka baqa subxaana wa tacaala anugu heri maayo sabqaat ilaa inahaa hunaa qaaciduuna ma jirto heri maayo sii socda dhihi maayo
sidoo kale waxaa isna markiisa munaasabadda ka hadlay imaamka guud ee beesha abgaal imaam maxamuud xaaji imaamka ayaa waxa uu ku dheeraaday ka hadalka ujeedka munaasabadan loo soo agaasimay isagoo dhanka kale ugu baaqay beesha abgaal inay ka qayb qaadato halganka jihaadka ah ee lagula jiro shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday soomaaliya haddii aan u gudbo gogosha way ka ballaaran tahay caleemasaar sheekh xuseen faraweyne waxbaa ula jira sababtoo ah waxaa isugu yimiday dadkii deriska ahay muslimka ahay waa qaraaba xidhiirin waa meel loogu tashanaayo kitaabka ilaahay sidii loo horu mari lahaay loogu dhaqmi lahay si buuxda gacanta si toosa loogu qaba lahay rijaalan wa nisaa'an meel loogu tashaayo waaye kalama yara dhallinyaradii yaa taagan raggii jili weyntaa joogay ikhyaartii culummo uddiinkii gabdhihii dhammaan way joogaan ujeeddada loo joogo maaha dalxiis waa meel kitaabka ilaahay loogu tashaa waxaan rabaa marka anoo ku hadlaya afka afgaal cismaan inaan u sheego xarakatul-shabaab almujaahidiin in halkaanu ay tahay tashi oy beesha afgaal cismaan waxgaradkeeda ee noqobadeedu ugu tashanayaan sidii kitaabka ilaahay kor loogu qaadi lahay cadowga ilaahay loola dagaalami lahay dalka afgaal degmooyinka ee tuulooyinka ou ka joogo looga kicin lahay sidoo kale dadka goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba kutukade isagoona kula dardaarmay beesha inay si wanaagsan ula shaqayso nabadoonka cusub ee ay doorteen
inaan idiin halceliyo sida aad wax u abaawusheen iyo sida aad wax yeesheen waxaana rabnaa in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim hoggaanka aad lahaa jirteen ee aad abgaal ku hoggaamin jirteen maanta ayaad dhambihiisa qaadeen diintana waxaa iskale liman yuqaatil cidda u dagaashaa iskale diinta yaa leh liman yu- cidda u dagaashaa iskale diintan ninka u dagaalamay dadka ilaahay ku xukuma ummaddan amniga ku suga abubakar gaabanow marka sanbuuqa abgaalaa tahay qof intaas ka go'an uma shaqaysan kartaa sanbuuqadaad abgaal ka maqneeda beriga haddaad ku kabteen afka ha loo jeediyo xamar qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay ku dadaalayaan doorashada nabadoon ku hogaamiyo shareecada islaamka jebise weyn ayaa maanta lagu dilay degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed cali ayaa ka waramaya degmada saakow ee wilaayada islaamiga iyo jubbooyinka uu maro webiga jubba islamarkaana leh dhulbeereed iyo hawd ayaa waxaa saaka aroortii hore lagu dilay jebise dhirirkeeda lagu qiyaasay saddex mitir daqiiqada kadib markii la dilay ayaan gaaray goobta xilli ay naftu ku sii dambaysay jebisada waxaa lagu dhuftay siddeed xabadood iyadoo la ii sheegay inay isku dayaysay inay dagaalanto hase ahaatee ma awoodin inay samayso dhaqdhaqaaq badan waayo waxaa laga dareemayay culays badan iyo inay wax weyn soo liqday arrinta xusida mudan ayaa waxay tahay in durbadiiba la isweydiiyey waxa caloosheeda ku jira dadka qaar ayaa u qaatay bani aadan ay soo liqday halka qaar kalena ay u maleeyeen inay xoolo soo liqday sidaa darteed waxaa la waaxay caloosheeda waxaana ka soo baxay ey sidiisa ah oo u muuqday inay saacada ka hor liqday mid ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta islamarkaana goobjoogga u ahaa markii la dilayay jebisada ayaa waxa uu yidhi magacay waa mukhtaar maxamed isaaq mukhtaar maxaa meeshaan ka dhacay meeshan waxaa ka dhacay jibise xoog badan ayaa laga helay duleedka oo ceelka hoostiisa ah meesha beerihii loo yaqaano mursal ayaa laga helay mu- jibise weyn ay dhunjisay eey eeyaha u weyn ay dhunjisay la yaab leh dhibaatooyinkay geysata baashaan maxaa ka mid a waxaa ka mid ah dadka hoolaha ayay dhimanaysaa meel kasta ay joogaan hoolaha ay ka cabaan biyaha oo cooska fara- fara- oos fara badan ku yaalla ayay gelaysaa habeenkii waxay u soo daaq tagtaa kawaanka iyo meelahaas marka wixii digaagga iyo xoolaha ayaa gebkelinaysaa dadka waa cuntaa meel haleel hadday ku ha- halis ay ku hasho waa cuntaa sidaan oo kale waa ma markii waa maalintii labaad ay ka dhacaysa oo ragga oo almujaahidiinta ilaah barkeey ah meelaha ku- ay ku dilaan halasta ah waxaa lagu dilay xabad qori ah nafti weli way ku jirtaa wayna ka dabyar tahay siddeed xabaa lagu dhuftay waa ku dhiman weysay weli nafta ay ku jirtaa sidaan waa maalintii labadan la kulmay dhibaatadan ilmaha ay oo iskuulka iyo meelaha oo daruuska iyo beeraha ay aadan ay halis u tahay marka insha allah ilaahay dadka oo dilayn ha u barakeeyo meelahan hala ilaaliyo markana ninkii arkana saha u soo sheega sidaanaan leenahay jibasi weli ay ma qaban laakiin waxaan arkay maalintii ugu xumeed iyadoon ku arkay digaay la yidhahdo hilaamin iyadoo jeer ay qabatay maalintii habeen ayay qabatay ilaa iyo subixii laba saac gaari caasi ay ka tegay ayay la taagneed markii gaariga uu ku tagay oo guuxii gaarigii wixii qabtay dadkii ay ku yaaceen ayay kala goysay jaartii webiga ay isku tuurtay sidaan hadda waxaa waaye saddex mitir iyo bar waay dhirarkeed sidaan ay tahay weli mid ka weyn la helaa ayada saan mid ayad ka weyn waa la arkaa mid ayadkan waa la arkaa tan kale weligay ma arkin laakiin saako waxaa meelaha halasta ah oo sida ceelka hoostiisa oo ma aragtaa coosa ku badan way ku jiraan meelaha kale oo beeraha biyaha galaanka ah way ku jirtaa jebisadu waxay ka mid tahay bahallada halista ah waxaana lagu tiriyaa masaska inkastoo aysan lahayn sun ay dadka ku disho hase ahaatee waxay awood u leedahay inay qofka jebiso iyadoo xoog iyo xeeladba adeegsanaysa dhowr bilood ka hor meel ka yara durugsan degmada saakow ayaa waxay isku duubtay nin socoto ahaa si ay u jebiso kadibna u liqdo laakiin alle ma qadarin ninka ayaa waxa uu watay toorrey taasoo uu caloosha kaga dooxay waxaana la yidhaahdaa mar haddii jebisada la dooxo awood ma laha sababtoo ah waxay dadka ku jebiso ayaa ah ari iyo hawo meelaha ugu badan ay ku nooshahay jebisada waa webiyada jiinkooda waxaana jira kuwo awood u leh inay liqaan neef geel ah kawaanleyda saakow ayaa inoo sheegay inay mararka qaar timaado meelaha lafaha lagu daadiyo halkaasoo ay ka qaraabato goobta lagu dilay jebisada waxaa tegayay dad u badan dhallinyaro oo u muuqday kuwo aanay hore u arag aniguse waxay ahayd markii labaad oo aan arko jebisada mas-uul ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay askar badan ku dishay weeraradii ay dhowaan ka geysatay deegaanka dayanuuna ee gobolka baay iyo degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa faahfaahinaya cabdisalaan yuusuf guuleed oo dowladda federaalka ka soo noqday taliya ku-xigeenka beesta ama sirdoonka ayaa shaaca ka qaaday in xarakatu shabaabul mujaahidiin ay askar badan kulaysay weerare ay dhowaan ka geysatay muqdisho iyo baay wuxuu sheegay in askar badan dowladda kaga le'deen weerarkii cagmarinta ahaa ee dhowaan lagu qaaday daynuunay iyo weerarkii nafurnimada ahaa ee lagu qaaday xerada guutada toddoba iyo labaatanaad ee ciidamada dowladda federaalka oo ku taala dhabarka dambe ee xaruntii xisbiga ee degmada wardhigley waxaan malaynaa asbuuci hadda lasoo dhaafay xerada daynuunay ee baydhabo-dhow shabaab baa weeraray sidaan la socona dhib weyn ay geysteen askartii askar bay laayeen xaruntiina way la wareegeen sida xogta qaarkood sheegayso dowladda soomaaliya kama hadlin tacsi kama dirin waxba kama sheegin maalin dhaweed xarunta xisbiga ee staadium muqdisho ku dhegan baabuur qarxe baa galay askar baa ku le-atay dadaa lagu dhaawacay lagama hadlin miidyadu kama hadlin sababta hadda waa la xiray ciidamadii baa isku wareejiyey xogtii lama oga marka waxaas hor markaad isku fiiriso waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya in iscadaydaa laga rabaa miyayna kuu muuqanin waxa dhacaya cabdisalaan oo degan waddanka ingiriiska lana tilmaamay inuu gacansaar la leeyahay sirdoonka dalkaas ayaa xusay in xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho ay ku fashilantay ammaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay tahay gacanta sarraysa labada weerar ee uu soo qaatay sarkaalkan ayaa culays weyn ku keenay dowladda federaalka waxaana kamarqaati kacaya sida uu sheegay habka ay ugu aamustay warbaahinta ayna ugu gaabsatay war ku saabsan yuhuudda oo duqayn ka geystay waddanka falastiin ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku eegaynaa sarakac ku yimid sarifka doolarka kadib toddobaad uu hoos u dhac ku yimid qiimaha sarifka doolarka marka loo fiiriyo lacagta yuurowga ayaa waxaa ku yimid isbeddel kadib toddobaad xiriir ah oo hoos u dhac ku yimid sarifka doolarka ee lacagta yuurowga tan iyo maalintii shalay oo talaado ahayd waxaa sarakac laga dareemayaa qiimaha doolarka marka loo eego lacagta yuurowga waxaana uu gaaray in halkii yuurow lagu bedelo lacag dhan hal dhibic hal toddoba saddex lix halka uu toddobaadkii hore ahaa hal dhibic hal toddobo labo labo isbeddelka hoosu dhaca ee toddobaadkii hore ku yimid qiimaha doolarka marka loo eego yuurowga ayaa ka dambeeyey ka gadaal khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay dowladaha shiinaha iyo maraykanka taas oo keentay in shiinaha uu cunuqabateen saaro kow iyo toban ruux oo amerikaan ah oo ay ku jiraan sanataro ka tirsan xisbiga jamhuuriga mid ka mid ah sababaha keenay hoos u dhaca qiimaha doolarka ee toddobaadkii hore waxay dad badan ku tilmaameen inay tahay sida ay dowladda maraykanka ula tacaamushay cudurka coronavirus iyadoo dad badan ay sheegayaan in qaabka maamul ee yurub iyo maraykanka marka loo eego cudurka corona ay wanaagsan yihiin dowladaha yurub dhegaystayaal xubinta ganacsiga halkan ayaan kusoo gebagabeynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan diyaaradaha dagaalkii yahuudda ayaa maanta oo arbaco ah waxa ay duqeymo cusub ka geysteen goobo ku yaala marinka khaza ee dhulka falastiin diyaaraduhu waxay duqeeyeen goobo ku yaala koonfurta magaalada khaza oo ah dhul faaruq ah iyo sidoo kale magaalada rafax ee marinka khaza madaaficda ay rideen yahuudda ayaa sidoo kale lagu waramayaa inay ku dhaceen goobo ay ku sugnaayeen rag ka tirsanaa mid ka mid a kooxaha reer falastiin sida uu ku warmay telefishinka aljaziira afhayeenka ciidamada yahuudda ayaa sheegay in weeraradan ay jawaab u yihiin bilowga howlgallo ay doonayaan inay fuliyaan diyaaradahooda kuwaas uu ku tilmaamay inay jawaab u yihiin gantaalo lagu soo weerar dhulka ay xoogga ku haystaan yahuudda ilaa iyo haatan ma jiro khasaare laga soo sheegay oo ka dhashay duqaymaha diyaaradaha yahuudda ra-iisul wasaaraha yahuudda netanyahu ayaa saacadihii tagay ku hanjabay inay si xoog leh uga jawaabi doonaan gantaallo uu sheegay inay soo rideen kooxaha wax iska caabinta ee falastiin ciidamada yahuudda ayaa shalay xiray isgoyska karim shalom oo ah waddada keliya ee ganacsi ee ku taala marinka khaza oo ay adeegsadaan reer falastiin gaar ahaan dadka ku go'doonsan khaza yahuudda ayaa sheegay inay joojin doonaan badeecadaha iyo sidoo kale raashinka isgoyskaas ka soo gudba ee u socda khaza iyagoona sheegay inay fasaxayaan oo keliya shidaalka warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waynaga intaa